الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu lwuduu baabkani wuxuu ku saabsan yahay weysada iyo axkaamta fiqhiga ee la xiriirta baabku waa labaatan iyo lix beyt iyo soddon iyo sagaal ilaa iyo afartan mas'alo marka lasoo koobo haddiise la faahfaahiyana lixdan mas'alo u gaarayaa waxau mualifku yihi raxima allahu tacaala muujibuhu lkhaariju min sabiili غyر mني mوجب التغسيل kذا زواaل العقل لا بنوم كل ممkن ولمس امرأة رجل لا محرم وحائل للنقض كف ومس فرج بشر ببطن كف واختير من أكل للحم الجزر ومع يقين, ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه وسابق إذا جهل, إذا جهل خذ الدماء قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم فروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب ثم له شروط خمسة طهورما وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد, وعد منها الرافع رفع الخبث انت خصب سنواتنا عشر كان إن شاء الله تعالى كوي تونكا بيت ومسائل دوره أي كتر إن شاء الله تعالى كوي تونكا بيت مسائل ككتر أي تقريبا وحنم لنا يا جملة هنا الله دوبا إلى سدد مسألة haddii la faahfaahiyana dhowr labaatameeyo gaaraya wey wuxuu ka hadlay mualifku marka koobaad waxyaabaha weysada waajibiya ee qofkii haddii horay u weyse qabayna intay ka jabiyaan weyse la cusub laga doonayo hadduun markii hore weyse qabin bana marka iyaga la helo gadaashood in la weysaystay ay waajib tahay qofkii doonaya salaadii iyo cibaadadeedii inuu guto salaada ma waajib ha noqoto ama sunno ha noqotee marka wuxuu uhi muujibuhu ay muujibu lwuduu'i weysada waxaa waajibiyaaye yacni umuurun arrimo dhowraa waajibiya weysada dhowr arrimood baa waajibiya dhowrka arrimood buu bilaabay tirintooda wuxuu yidhi alkhaariju wixii ka soo baxay min sabiilin dariiqa ka soo baxay saxarada ama kaadida alkhaariju min asabiileyn weysada waa jebiyaa oo makhrajkiiyo halkay kaadidu ka iman jirtay wax kastoo dariiqaa soo maraay waa jebiyaa kaadi buu noqon karaa wuxuu noqon karaa almadyi buu noqon karaa ama ixdalaaladan dhacaanka yimaada markuu qofku shahwo dareemo wuxuu noqon karaa nooca shabaha nooca kale wadiyiga la yidhaahdo oo ama kaadida gadaasheeda ama culays markii la qaada yimaada halka kaadidu soo martoo kale xaydkii iyo nifaaskii iyo istixaadadii baa soo mari kara binisbati lilmar'ati marka wax kastaoo ka soo baxa halka kaadida ay ka timaado iyo wax kastaoo dariiqii saxarada soo mara oo ama saxaradii ah ama dhiig iyo dhacaan kale oo ka yimaada ama neef ahoo ka timaada waxaasoo dhan buu duuduubayaa alkhaariju min asabiili ama min asabiileyn haddii la yidhaahdaba wixii ka soo baxoo dhan baa weyse waajibiya weyseynay waajibinayaan oy jebinayaanna qaybna waa nas sida kaadida saxarada madyiga riixda iyo dabaysha ama neefta qofka ka timaada intaasoo dhan nusuus baa sheegtay oo caddaysay nabigeena sala allahu calayh waali wasalam qur-aankuna qaybuu tilmaamayoo aw jaa axadun minkum min alghaayiti ilaa akhirkidii fatayamamuu falam tajiduu maan fatayamamuu in biyo tahaaro loo baahan yahay baa halkaana laga gartay marka alkhaariju min asabiili waa laba qaybood waxaa weeye khaarij muctaada iyo khaarij hayru muctaada wax caano ay tahay inay soo baxdo sida saxare iyo kaadi iyo madi iyo wadi iyo riixda neefta iyo waxyaabo caadi ay tahay inay ka soo baxaan waxay noqon karaan waxyaabo naadir ah oon muctaadka ahayn sida halkii kaadida laga filayo ibti oo dhiig ka yimaado raggii caadi ma aha oo xaala naadira wey xaalaadka naadira waxaa dhici karta in dhagax iyo wax ka yimaadaan oo qofka keliyaha markay dhagax iyo wax fadhiistaan ama waa la qalaa hadda ama waxyaabahan laysarka la yidhaahdo baa lagu burburiyaa haddii hawed waxyaabahan laysarka la yidhahda ifka iyo iftiinkana lagu burburiyo korontada ah wixii kaadiduu soo raacaa waxaa dhici karta meelahan dhexdaa intuu ku haro isagoo keligiia inuu yimaado waxaa dhici karta intay jiro timaado dixiri iyo duudo iyo wax inay ka timaadaan dhici karta waxyaaba muctaada oo kaadidii iyo wixii lamidka ahaana waa noqon karaan waxaan muctaad ahaynna waa noqon karaan labaduba filmadhabi cumuumka hadalkiisa weeyo yanqud yubtil lwudua waysay waajibiyaan wax kasta oo ama muctaada ama aan muctaad ahayn ama qoyan ama qalalan oo ka yimaada sabiileynku waysada waa jebiyaa manidu waysada ma jebisaa fiihi tafsiilun saa darteed buu tafsiilkiibuu halkaa wixii ka dambeeya galay haddaba qeybta naska a maahane qaybta kalena qiyaasan wariye cilada jamcinaysana kilaahumaa khaarijun min asabiili inuu yahay wey arrinta haddaba khaarij min asabiileyn waysaduu jebiyaa waxaa soo gashay cumuumka xata albaniyu biyaha shahwada ah laakiin fi lmadhabi biyaha shahwadu daa'iman ma jebiyaane marna waa jebiyaan waysada marna waysada ma jebiyaan masaladaasuu masalada labaad galayoo wuxuu yidhi hayra maniyin mani wixii aan ahayn manigaasoo muujibi taksiili qabays waajibiya marka manidu ay timaado oo ay tahay mani qabays waajibisay wayse ma waajibiso laakiin waxaa jirta halkaa ka muuqata mani aan qabays waajibinin baa jirta manida aan qabayska waajibinini waxay waajibinaysaa wayso dahuur bay waajibinaysaa haddaba manida qofka ka timaadaay laba xaalo wey xaaladna qabays bay waajibisaaye wayse ma waajibiso marna waysay waajibisaaye qabays ma waajibiso manida qofka ixtiraamka kaga timid ama uu gacanii sigaysi isaga keenay ama xaaladii xiriir gogoleed kaga timidi waa mani waajibisa qabays laakiin wayse ma waajibiso waxay yidhaahdeen maxay wayse u waajibi weydee haddii la yidhi qabays ka weyn bay waajibisaye waxay leedahay annagu qaacidaan leenahay maa awjaba acdama alamrayni lam yuujib adwanahumaa laba arrimood ka weyn wixii waajibiya ka yarna ma waajibiyo yar ma waajibiya dhaheen qabayskii ka weynaabay waajibisaye kii hoose tahaaradii suurada ahayd waajibin mayso waxaa la yidhi haddaad qaacidadaa tidhaahdaan oo tacliilkiinu qaacidadaa uu noqdo tacliilkiina istidlaalka qaacidada manquudun oo maxaanaan ugu dhaqmin waxay yidhahdeen muujibaatulwuduui waxaad ku darteen alxaydu wannifaasu labadubana qabays bay waajibiyaan maa awjaba acdama alamrayni lam yuujib adwanahumaa muxuu xaydku isagoo qabays waajibiyey waysena u waajibiyey agtiina waysadii waxaad tidhahdeen manidii qabays weyn hadday waajibisay wayse yar waajibin mayso xaydkiina qabays weynna waa waajibiyey wayse yarna u waajibin baad dhahdeen hal meel aynu kusoo hagaagno markaase waxay dhaheen farqi baa jira xaydkiiyo nifaaska iyo manidu farqi baa u dhaxeeya wixii qaacidada xaydka waa la raacin lahaaye laba farqibe laba arrimood bay ku kala duwan yihiin xeedkiiyo nifaaska iyo manidu waxay dhn midda koowaad waxay ku kala duwan yihiin haddii la yidhaahda xayd baa ku dhacay weysena waa jirtaa weyse bilaa faa'idaa wey laakiin weysada maca almaniyi lmuujibi litaksiili jirtaay faa'iday leedahay taxaydka waxay dhaheen wax ay kuu tariba lama arko salaad kuma tukan kartid wax sunnaa boosi kuu buuxin mayso qur-aan kuma akriyi kartid cinda alfuqahaa laakiin waxaa la yidhi maxay tartaata qabaysku waxay dhaheen markii minidan beni jebinaysa markaan leenahay haddaad weyse qabtay oy biyihii shahwadu kaa yimaadaan qaabay weyse ku waajibiya qabays ku waajibiyaan markaad qabaysanayso waxaa sunnaa inaad weyse ka horreysiisay soo maa tii booskeediibay weysadani buuxino markaad adoo weyse qabaysaa kaaga timaado qabayskaaga weyse inaad ka hormaraysa uma baahnid faa'iidadaasay leedahay bay yidhahdeen wej kalena waa ku kala duwan yihiinoo manida iyo salaadu iyo weysadu way iskuman karaan way kulmi karaan laakiin xayd iyo nifaas iyo weyse ma kulmi karaan marka la leeyahay tan waxbay kaa anfici wejkan labaad baa xoogeen waxay yidhaahdeen qofka salaska qaba salasulmaniyi inaan istaagayninba salaada markay soo gashay bishardihi wuu u weysaysan intaa uu tukanaya biyaha shahwada ee socdaayay salaadiis wax u dhimayaan sida salasulboolkii uu la mid yahay laakiin xayd gabaruu ka socdo weyseba ka asixi mayso kan laakiin qofay mani ka socotay weyse ka asaxday haddaba manidii socodkeedii iyo sixatulwuduui inay kulmi karaan baa halkaa ka garatay haddii halkaa labadaa kulmi karaan farqi baa u dhaxeeyo weysadii macalmaniyi faa'iida yeelanoo gusliga weysadii ka horreysay ee booskeeda geli laakiin xaydkudu macal xaydi wanifaasi wax faa'iidaa ma laha halkaasay fuqahada shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim mas'aladan uga baxeen aniga wixii dacfigiisuusan daahir ahayn fiqi madhabi baan aqrinayaae inaan meeshay mariyeen kuu sheegaad igu leedahay insha allahu tacala waxaan garan waayna taa meeshay mariyeen ma garanayaan ku dhihi haddaba manida aan qabayska waajibinin ee weysada jebinaysa waa tee waxay yidhaahdeen manida qabayska waajibisa suwar bay ku iman kartaa suwar bay yeelan kartaa waxay dhaheen horta manida aan jimaacna ku imanin ee istidkhaalu lmaniyi la yidhaahdo wey haweentii hadday maniyu rajuli isku shubto ama tii ninkeeda ha noqoto ama mid kale ha noqote masaladan laleeyahay hadda islaantii waxbaa lagu beenayaay oo lagu shubayaay ama niman heesaa iyo nin fanaan iyo nin magac dheeroo la yaqiinay inta biyihiisa la uruuriyo meel ay dhakhaatiirtu dhigaan laga iibiyo haweenka oo ninkaasoo kale inaan dhalaan rabaaye biyihiisa hal aygu beera ay yidhaahdaan oo masale ay fuqahada muslimiintu buxuud ka qoreeno waxaa dhici karta biyihii meel la dhigay ninkii oo dhintay in la isticmaalay ilmaha yaa dhalay hebel baa dhalay ma markuu dhintay kadib buu wax dhalay waa masaa'il talqiixu sanaaci iyo tiflu anaabiib labadaa musalax baad ku arki doontaan kutubta mucaasiriinta atalqiixu sanaaci iyo tiflu anaabiib labadaa maca loo isticmaal laakiin fuqahadii hore waxay u yaqaanaan istidkhaalu lmaai gabadhii biyihii hadday isku shubto kuwa ninkeedii ma waa noqon karaan kuwa kale waa noqonaan masalada xaaraam iyo xalaal waa masalo kaleo hadda kama hadlayo biyihii ay isku shubtay baa ka soo daatay mini ma ka soo baxday mase kama soo bixin hal calayha guslun la wa inamaa calayha wuduun wa inamaa calayha wuduun taa waa laga ixtiraaziya suuro labadaan idinku dara marka suurada suuro labaad idinku daro ama laba suuroo kale ay fuqahadu sheegeen baan idinku dari suurada labaad ee idinku daray waxaa way fuqahadu sheegeen ninkii iyo reerkiisiibaa xiriir gogole dhex maray waa la qabaystay gabadhii markay qabaysatay muddo kadib baa biyihii qaar soo noqdeen meelaha dhexdaa ku xanibnaa minima ka soo baxay mise kama soo bixin manigaa laa yuujibu taksiila wainamaa yuujibu lwuduua so xaalo taaniya maaha suura taalitaa jirta ma kama hadlaya falkan sida uu dhacay ma xalaalba mise waa xaraam taasoo xukunkeeda leh waxaan ka dhashay muxuu keenayaa weye ninkiibaa kabihii dib u gashaday ninkii baa kabihii dib u gashaday kadibna biyihiibaa soo noqday qaba isma waajibinayaan maya laakinahu yuujibu ahaarata khariija min sabiileyn wey waxaa yii miyaad garatay hadda kabaha gadaal loo gashaday mataqaanaa haweentoo gadaal looga tagaa ereyga soomaaliga ereyga xushmada markii la ilaalinaya ereyda xun laga xishoonayo haweenkii hooyooyinkii hore ee soomaaliyeedna ninka si falkaa ay ka dacwoonayaan sheekhu ninku hadduu kabaha gadaal u gashada ka warran bay dhihi jireen oo ninku uusan maxalkii shahwada iyo tarankaba rabine uu gadaal rabo haddii arrintu gadaal ka dhacdo sharciga taxriimkeedu waa mas'alo kale wixii xad ka dhalanaysana kitaabulxuduud baa looga hadlaa tan kalena cishrada iyo abwaabulnikaax baa looga hadlaa laakiin masalada inaga khusaysa waxaa weeye hadhow kadib hadduu xaajo guto oo haweentii gadaal uga tago oo hadhow gadaal biyo ka soo baxaan shahwadii dib u soo noqoto biyahan soo baxay hal khuruuj maniyi hunaa yuujibu lgusla laa muxuu waajibiyaa yuujibu lwudua marka marka lagu leeyahay hayra maniyin mani waxaan ahayn manidaasoo muujibi taksiiri qabays waajibisa manida aan qabays waajibin baa waxaa lagu leeyahay weysay waajibisaa tan qabayska waajibisana weyse ma waajibiso waxaan rajaynayaa suurada inay waadix tahay hadda waxa laga ixtiraazaya la iska ilaalinayo calaa kulli xaal waa dhacdo basharka waxyaaba ka dhaca weeye wax bannaan iyo waxaan bannaanayn bana isugu jira laakiin baabu ahaara hadday saas u dhacdo maxaa ka dhalanaya baabu ahaara ka hoseeya wey waxaan ka hadlayne falalkaa ma bannaan yihiin mise ma bannaana maaha haddaba waxaa tahaarada waajibiya weysada labaad haysaa alkhaariju min asabiileyni waad haysaa cumuuman in laga soo reebo inaan waajibinin weyse waajibinin maniga qabayska waajibiya markii manigu qabays waajibiyo inaanu weyse waajibinayna waad haysaa laakiin markuusan qabays waajibin suwarkiisa kala duwan wuxuu waajibinayaa ahaara suqraa buu waajibinayaa waxaa labeeya haddaba kharij min asabiileyn waxaa laba ku oo weyse waajibiya kadaa zawaalu lcaqli caqligii haddii uu zuulo mas'aladanna waa duuduubay muu jeedaa alkhaarij min asabiileyn wuu badnaa kaadi buu lahaa saxar buu lahaa neef buu lahaa waxyaaba dhiig buu lahaa xeyd buu lahaa nifaas buu lahaa waxaasoo dhan waxaa lagu soo ururiyey hal mas'alo ah alkhaarij min asabiileyn mas'alada labaadna waxyaaba badan baa lagu soo ururiyey asbaab badan zawaalu lcaqli caqligoo zuulana weysada wuu waajibiyaa caqligaa zuulay wuxuu noqon karaa binawmin hurdu ku zuulin karaa ilaa mastuniya waxaa la soo reebi doona maahane oo qofku intuu seexdo hadduu seexasho dhab oo caqligiisii iyo garashadiisii iyo dareenkiisii zuulay uu seexdo weysaa ku waajibaysa ama hadalku waxaa weeye ama fadhi ku seexo ama jiif ku seexo ama taagni ku seexo ama rukuuc iyo sujuud iyo ataxiyaad ku seexo marba haddii caqligii zuulo weysaa waajibaysa waxaana loo dariishanayaa nabigeena cala salaam inuu yidhi xadiidka caliy bn abi aalib radi allahu canhu wa ardaahu ee asaxay alcaynu wikaau sahi ishu waa dabada xarigeeda faman naama falyatawada qofkii seexdaaye ha weysaysto marna wuxuu yidhi faidaa naamat ilcaynaani indhuhu hadday seexdaan istaطlaqa alwikaau xariggii waa furmayaa gacantaadii sida meelay jirtay aadan u ogeyn baadan dabadaada wax ka soo baxayna war u haynin walidaalika markay aadaabta ka hadlayaan waxay yidhaahdaan dad hurdana lama soo dhexdhexdooda keligaa lagama soo jeedo dad soo jeedana keligaa lama dhex seexdo ta dad soo jeeda wada dhex seexatana istaطlaqa alwikaawu ay dhacdo nin weynoo wax ka yimid aan walu haynin wax walbaad samayn kartaa sharaf mehe ceeb baa ka dhalan kartaa halkaas dad wada hurda haddaad ka soo dhex jeedo dhex fadhidana dadka cawraadkoodii iyo ceebahoodii baad wax badan daalacan kartaa adoo haddaad dhex seexata neef keliya ma ahane intaa isgadiday maradu kaa buubi karta adoon isugeyn dad baadna dhex jiiftaa waxaa nin reer shabeelle ah niman reer shabeelleo geed fadhiya baneediska soomaalida kaloo ordayo daalan oo safarana geedkii soo seexday nimankaana baasha neefta lama maqashiiyo baashu waxay ka toogtaa meel adag ninkii waa isgediye waxbaa ka yimid wuxuu eh aree kuwaa la hadlaya magaamus waa isgediye mar labaaday ka timid haddana waa la afdhaway raggii mar saddexaad ay dhacday de dagaal furkay tuureen ninkii baa tooso isna waa dagaalamay waa meesha ay ku baxday bay yidhaahdaan haddaad dhirfayso maxaa u dhuusaysi mahmadaas markii dambe maamaha caamay noqotayo waxaan haddaad ka xumaanaysa maxaad u samaysay oo dhan bay noqotay hada markii la ogey lasii murmana wuxuu yidhi arey areyaan waxaan kuleeyahay buy geedkiid martaba kusii sabeey dadka waa ku barana marka dad soo jeeda lama dhexdhexooda lama seexdo mee haddii ay daruuro kuu kalifta maahane sababtoo nin seexday isma oga waad sheekayn kartaa cawradaadaad faydmi karta waxbaa kaa iman kara marka alcaynu wikaa usahi faman naama qofkii seexdaayo falyatawada ha weysaysto xadiidkaasaa loo daliishaday zawaalulcaqli wuxuu noqon karaa wax maandooriyaa inaad cuntay waad qayishay weysadaadi way jabtay khamri baad cabtay weysadii way kaa jabtay xashiishad baad isticmaashay ama adigu xashiishada khasanka ku jiidoo fiif dheh ama xiidada isaga duroor dhiigga raaci ama sida sigaarka u dhuuq saddexdaas hadda u darasi adoo isticmaalee caqligaagii maandooriyaad isticmaashay batala lwuduu weysadii waa jabtay xanuun baad xanuunsatay waad miyir beeshay zaala alcaqlu fabatala alwuduu weysadii waa jabtay dhakhtar baad tagtay waa lagu irbad baa lagugu suuxiyey waa lagu suuxiyey suuxinta kulligaa markii dh isagoo dhan batala alwuduu wax kastoo caqliga zuuliya ama mubaax ha noqdo ama muxaram ha noqdo ama qasad iyo ficilkaaga ha ku yimaado ama xagga rabbi iyo xanuun iyo wax kaaga yimid ha noqdee baطala alwuduu kadaa zawaalu lcaqli saasaa looga jeedaa waxaa laga soo reebay hurdadii qayb laa binawmi kulli mumakkinin nin kasta oo seexday isagoo salka si buuxda dhalka dhulka ugu haya kuma jiro maadaama hurdadu iyadu bidaatihaa waxa weysada jebinaya ma aha laakiin halabatu danni baa waxaa jira nin seexday inuusan sidiisii hore dabadiisu ahayn oo waxun ka yimid waa madinatwudu madinatu naaqid bay yidhahdaan waxay ka soo reebeen shaaficiyadu hal nin hal nooc oo hurdada ah qofkii seexday isagoo salka si buuxda dhulka ugu haya haddaad dhinac u janjeerta maya haddaad lawyaha taagtana maya ninka lugaha intuu isdhaafsaday salka dabada si buuxda ugu haya waxay dhaheen kuhayntiisaa markuu saa ugu qabto dabadii way isku dhegi markay isku dhegtana way xiran tahayoo ma sahlana inay ka soo baxaan waa ixtimaal daciifa bay yidhaahdeen haddii kale wuu isogaano siday kaga soo baxdaay waa wax qofka toosin kara yidhahdeen saas darteed haddaan wax toosiye jirin haalibu danni waa inaan waxba ka soo bixin waxaan saa u niri bay dheen xaaladdaa u xambaaray nusuus baad tilmaantay nabiga case xilligiisii muslim iyo keyrkii warinayaan saxaabadu cishaha inay sugi jireen salaada cishe oo nabigu mararka qaarkood dib dhigi jiray oo dadkii daalanaa ay seexan jireen xataa takfiqa ru-uusu ilaa madax hoos u laablaabmo ilaa qaarkood ayba kuuriyaan qaar baana iska kuura dhowdhsaada kusii qabanaya baasha kuuradaa bilaabi salaadayna tukan jireen walaa yatawada'uuna ma weysaysan jirin maxay dhn dadkan horta ma jiifin oo dhinac dhulma dhigin mana taagtaagnayn way fadhfadhiyeen fadhigu waa noocee ixtimaalkeenu wax kaa soo baxo ay yaraanayso waa kii sal buuxa aad u fadhidaa dabada si fiican dhul kugu haysa yidhahdeen xaaladan baa lasoo reebi inta kale jiif waxba ma dhaamaano faman naama falyatawadda' baan raacinay saasay fuqahada shaaficiyadu leeyihiin istinaha ma ahanee jumlada duuduub ahaan jamhuuru ahli fuqahaa jamhuur fuqahaa baa la qabta waxyaabaha nawaaqidka ah ka saddexaad kaa labaad waa zawaalu zawaalu lcaqli muujibaadka ka saddexaad ee muujibaat lwuduu ah walamsu mar'atin haweeney inay taabato rajul ay rajula nin inay taabato waxay yidhaahdeen liqowlihi tacaala aw laamastumu nnisaaa haweenka haddaad taabataan laakiin fuqahada shaaficiyadu masiga mujaradka inuu weyse jebin ma qabaan shaaficiyadu waxay qabaan haddii masalo cilad inuu u jebinayo liannahu madinnatu shahwati rag iyo dumar markuu jirkoodu isgaaro shaydaan wax kici bay yidhaahdeen waxay halkaa u yidhaahdeen su-aal baa timid haddaynaba madinatu shahwa ahayn weysadii ma jebinaysaa maya cinda shaaficiyati goormay madinatu shahwa ayna noqon karin waxay dhaheen waaba ilmo yaroo meel wax laga shahwo shahwo loo ijtihoodaba ma gaarinba taasoo kale imra-atan dumar waa tahay laakiin taabashadeedu weyse jebin mayso haddaynan meel shahwe iyo dareen iyo damac wax laga damcaba aynan gaarin waa kow waxaa kaloo ynan shahwo jebinaynin hadday xiriir qofkani qofuu qofkani shahwo ka geli kartaba caadatan iyo curfan ahayn shuduud maahane oo maxaarimtiisii ah hooyadii ayeyadii habaryartii iyo eedadii walaalihii kuwaasoo kale waxay dhaheen mushahwo kama qabato qofka walidaalikuu sharcigu ogolaaday inuu qofku gacan ku salaamo khalwo inuu keligood la joogo intaba waa la ogolaaday maxram buu u noqon karaa maxaa loo ogolaaday fitnadii calaaqada xiriirka rag iyo dumar ka dhaxaysay ee shahwadu ee asaaska u ahayd ee fitanka ka dhalanayeen baa tan asal ahaan aamin laga yahay ilaa qof shaada maahan inuu gabadhiisii walaashii iyo hooyadii lee kari laayahay oo shaad ahba ma ahane xaalaad shaada way dhacaan wanaadiru laa xukma lahu wanaadiru laa xukma lahu saas darteed waxay yidhaahdeen maxaarimtu kuma jiraan ko sakiirada aan iyadoo kale la ishtihayninna kuma jirto labadaa waxay ku reebeen lianna taabashada dumarkii madinatu shahwati wataladudi bay yidhahdeen shahwo iyo dareen kacay iyo wax ka dayday bay dabada ku haysaa markii labadaa la waayo ama da yaraan ay kaan loo waayo ama dadkii xigta dhow iyo qaraaboon isdamcinba la noqdaay waysada ma jebiyaan walihaadaa bay maxramka iyo tan usoo reebeen hal ishkaal baa yimid marka qala shaaficiyi saa markay yidhaahdeen hal ishkaal baa la yimid waxaa la yidhi ninku hadduu hooyadii iyo walaashii iyo qof shaksi qariiba uu yahay oo uu shahwo ka gasho waa sax waa wax naadir ah haba dhacaan laakiin wax naadira wey naadirka xukunkiisu muxuu noqon annaadiru laa xukma lahu bay dhaheen tii yarayd iyo milahaa laa yushtahaa ahaydna hadday nin shahwo ka qabato u taabto muxuu noqon waxay dhaheen annaadiru laa xukma lahu maxaa la yidhi gacan dumaroo la soo gooyey oo go-anoo meeshaa taalla ma la ishtiheeyaa haaliban waxaa la yidhi maya haddii la taabta ka warrama asaxu lqowleyni baala lwuduu bay dhaheen irsadii waa jabaysaa wajhaani wey asaxu lwajhayni baala lwuduu waxaa la yidhi xaaladdan waa naadir e tii naadirkahayd ee kaleetana laa xukma lahu maxaad u dhahdeen tan naadirka ana xukumkii asalkeeda ay qaadan u dhahdeen ood u tidhaahdeen qaaciidada ah suurada naadirada ah ma xukum gaaraa la siin mise xukumka jinsigeedaa la raacin su mas'aladan xukumka jinsigeedaad rajaxdeen waxay dhahdeen fiihi farqun waxbay ku kala duwan yihiin maxaa dhacay tanna waxay dhaheen hore asalka inaan la ishtihaynin ah ishtihaada shahwadani waa qaari tan kalena gacanta naagta weyn laga soo gooye ee cilaamani asalkay maxalu shahwo tahay saa darteed baan asalkeedii u raacinay asalkaan muraacaynay tanna asalkaan muraacaynay yidhahdeen fuqahadu markay mas'alo yidhaahdaan waa waxay waxa ku iman karoo dhan isa soo hordhigeen oo mid walba meel makhrajiya meel inuu saaro u muuqatay wey adu inaad ku qanacdo siduu waxu saarayna ay raajix kula noqoto maqbuul noqoto iyo in kale waa mas'alo kale isaga laakiin waa inay meel uu waxmariyo la yeelato anu saasaan iska eriya tan garan maayo ma dhiba dhacdo waxaad ku tiri badan tan lafteeda garanaynin baa u taalla waxay isdhihi tiri haddii laha tan maxaad saa ka tiri wallahi tan waxaan ka dhaha garan maayo tan lafteeda waad iska tiri waxaad ku tiri baadan garanaynin baa u taalla haddii kale waxay ku kala duwan yihin waa inaad sheegtaan marka rag rag bisiro aada u dadaalo meel walba ka gedgediya ahaan jireen walabsu mar'atin rajulan nin ay taabato oy shahwadaa madin imraa madinatu shahwati haalibana uu taabta wey nabiga calayi sala slaam axaadiidtii sidee baa tiraahdeen baa layidhi axaadiid badan baa tilmaamaysa haweenta in la taabto inayna weysada jebinayn oo nabiga alai slam caaisha isagoo tukanaya fi saxiixi baa lugta gurigii yaraa intay fidiso baa markuu sujuudaya lugtiis ka qabanayay haweenay gurigeedii jiiftaoo ninkeedii la jiifta oo isgedinaysaoo lugta fidsatay waxay dhahe lacalahu kaana duuna xaa'ilin in wax ka sokeeyey baa dhici karta aniga arrintaa uma ekeen maa ka daysaan ayib nabigu haweenkiisii isagoo guriga kasii baxay oo salaada u socda buu dhunkan jiray oo shumin jiray markaasuu salaada tukan jiray oo wayaasaxda iyadana dana waxaad dhahaysaan daankana maruu ka saaraad dhahaysaan miyaa dharanka qaar ba waxay isku daynada khasaaista nabiga wey waxaa asalka ficilka nabigu laqad kaana lakum fii rasuulilah uswatun xasanatun baa taksiiska daliilkan ala fi cadamu taksiis markaa qaar yidhahda waa daciif iyo ninba maaluu galgalaba qowlkana haweenku waajibinayaan wejkiisu aada uma cadda daliilkiisuna aada uma cadcado uma muuqda ilaa qaar badanoo fuqada shaaficiyada ka mida mas'alada ay ka muujiyeen madhabku qabitaanka uu qabo inay meelmarinteedu uu xogay adag tahay dad badan baa ka cagajiiday fuqahada shaaficiyada ka mida ayib laa maxramin maxram taabashadiisu ma jebiso liannahu mawdicu shahwatin ma aha haaliban ilaa qof shaada maahan haweentii marka hadda taabashadeedii maadan kala qaadin haddii ay gacmuhu jirku toos isu gaadhan iyo hadday mariya waxu dhaxaysama isku midba waxaailun wax kala dhex galay jirkooda kafa wuxuu reebaa linaqdi weyse jebintiibu hor istaagayaa halkaasay ka timid innaga cimaamada ninka markuu haweenka salaamay salaamu calaykum gacan doortigil weyse jabkuu ka cararayaaye gacanku salaankan dembigiisii kale wadaadku iskama fiirininba waxay ku saleeyeen oo kaleeto xadiid mawduuca waxaa jira in weys haweenkii haddii aad mara isaga dhigtay weysadu ayna kaa jabinaynina anu fuqahada inay qaarkood sameeyeen baan ka baqayaayo intabaysaysa garan maayo laakiin xadiid mawduucaadka lagu daray wey ninka u roonaaday baa yidhi daciifun jiddan aad u tabardaran yahay yidhi inna mawduucaadkay ku dareen laakiin mara hadda idiin dhaxayso banaanaansho iyo xaaraantinimadu waa mas'alo kale wax kastoo taabashadiisu xaaraan tahay weysada ma jebiyo iyadoo qofka taabashadeedu ay xaaraan tahay baa dhici karta weyse inay jebinin gacantaada midig hadda nijaasiya saxaara inaad la gasha ma xaaraan baa misoo xalaal xaraam wey haddaan daruuro keentay jirin ayib qofkii wuu sameeye wuu la galay weysada ma ka jabaysaa macnaheed haddii la yidhaahdo weysadu jabi maysa waa la xalaaleeyey kama dhigna waa la xaraantinimeeyeyna weysadii bay jebin kama dhigna marka waa laba kala xugum taxriimka iyo weyse jebintu waa laba kala xugum masalada afraadeenna waa muujibaat lwudu ah wamasu farji basharin qof bini aadama farjigiisa inaad taabato bibaطni kafin gacanta calaacasheeda aad ku taabato weysadii way jebisaa iyadana axaadiid laga wariyay busra binti safwaan iyo umu xabiiba iyo abi hurayre iyo keyrkood baa sheegaya man masa dakarahu falyatawada qofkii dakarkiisa taabtaayo ha weysaysto man idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi falyatawada gacantaadu hadday farjigaaga gaarto hala weysaysto xadiidkaasi wuxuu tilmaamay qofkii farjigiisa taabta in weyse laga rabo qofkii farja kayrihii taabtana nasan ma aha masaladaas nasku madmasa dakarahu damiirka isagaa loo celiyey dhammaan axaadiista saa kusoo hortay intaan garan xasuustaan arkay qofka isaga farjigiisay ka hadlayaan taabta laakiin low masa farja kayrihi shaaficiyadu fuqahadu waxay dhaheen waa qiyaasan lianna farja algayri aqbaxu bay yidhahdeen kaagiiba haddii lagugu haysto ku dad kale xaggee joogaa bay yihahdeen laakiin waa qiyaas nin yihahda musaawiyo nin awlaa yihahda iyo nin qiyaas adwana oo khafiga way yidhahdeen mamaalay la martaba daahiriyada iyagu dakarka farjiga baa la sheegay ka dadka kale maanta dhan gacanta hataa kula jirta kaa jeegi maayo war qiyaaskiina walqiyaasu kulluhu baail bay yidhahdeen waawalo manqaasi ibliis halkaasi ka baxeen iyagu halkaas iyagu la mareen nimanka nufaatu qiyaaska ahaa intaa marka la yidhaahdo xadiid baa yimi alq bni caliyin rasuulka ilaahi haddaa farjigayga taabta ka waran buu ma ka weysaysanayaa wuxuu yihi maxaa dhiba inamaa waa bidcatu minka jirkaaga xubnaha jirkaagu buu lamid yahay oo kamid yahay maxaa maxaa maxaa jira jirkaaga desaa haddii la weli gacanta haddaad taabata ma weysaysan maya lugta haddaad taabata ma weysaysan maya madax haddaad taabata ma weysaysan maya inamaa huwa bidcatu minka waa xubin jirkaaga kamid hadii la yihi waxaa xadiidkaa ku cad yahay xataa fuqahada shaaficiyadu ay ka fahmeen inuu yahay macnihiisu weyse jari mayso xadiidkaasee la yidhi haddaynu shaaficiye nahay ikhtalafa alqowlu fi ljawaabi canhu imaamu shaafici isagu ragay ka mid yihiin waxay mareen xadiidku waa daciif axadu ruwaatihi yaa majhuula laakiin aimat alxadiid mas'alada majhuulnimada way diideen waxay dhahen shaafici isagaa ninka garan waaye nin siqoola yaqaano saa xadiidka laguma tuuri karo shaaficiyadii mutaakhiriinta qaar ka mida hadalka imaamu shaafici bay iskaga dhiga adaygeeno war ninka waa la yaqaanaadii dhagahay ka furaysteen may may shaafici baa dugaran waaye maxaa laga sheegi yidhahdeen horta dadkao dhan hal nin ma wada yaqaana imisa hebel intuu garan waaye hebel iyo hebel iyo ay garteen rag badan baa gartay ninkan qolana waxay yidhahdeen xadiidkani waa mansuuq waa la nasakhay asalkii baraa alasliya buu ku salaysnaa oo asalkii hore weysada ma jebin jirin kadib baa la yidhi wuu jebinayaa ma taariikh baan haysaan maye qaraa-in baan haynaa qaraa-inta hayaanay halkaa kuleeyihin iyagu waxaa weeye dhowr qariinaba way cuskanayaan laba aan ka sheega marka waa masaladan oo kale markay timaado labo aad bay u cuskadaan fuqahadu mid waxay yidhaahdeen daliilu alxadri muqadamun calaa daliili libaaxati daliilka u xaaraantinimaynaya mubanaynaya kana la hormarinoo alakhdu bilaxwaqi wey weysadii way kaa jabtay iyo kaama jabin baan isu qabtay kan haddaad raacdood weysaysata itifaaqan salaadaadi way asixi ka kana haddaad raacdan war isku haysa salaadaadi inay asaxday saa darteed laba daliil mid wax banaynaya iyo mid u xaaraantinimaynaya hadday isu yimaadaan waxay yidhaahdeen ka wax xaaraantinimaynayaa laga hormarinayaa waana masalo usuulka fii baabi atacaarudi watarjiixi looga hadla wey halkaa way cuskadeenoo labadan daliil ka talqi bni caliyina mubiix weeye axaadiistan kalena taxriim bay keentay saas darteed haadaa muqadamun calaa haada mid labaadna waa u daliishadeenoo annasku maratayni waxaa weeyaan isma dhici kartay usuuliyiintu qabaan iyo fuqahadu hal xukun in la nasaho haddana la nasaho ma asixi karta idhahdeen haddaan niraano xadiidka alqi bni caliyin baa dambeeyey nasku maratayni baa dhici baraa'adii asalka ahayd axaadiiu lamri bilwuduu'i baa nasakday axaadiiu lamri bilwuduu'ina kii alqi bni caliyi baa mar labaad nasakhay calaa kayri qawaacid shariica wayay yidhahdeen waxay ku asixi kartaa keliya baraa'adu asalku dhib malay ahayd kii alqi bni caliyi baa adkeeyo halkiiba xuuqu taagnaa hal mar baa la nasakhay laba goor laba in la nasakhaay waa maxduur way yidhahdeen waa baabu naski bayna kaga hadlaan usuuliyiintu fi cilmi kutubi usuuli lfiqi intaa waxaa noo dheer bay yidhaahdeen atarjiixu bilkarati kana intaasoo saxaabi baa warisay kana hal saxaabi baa wariyey waxaa kaloon ka fahanay yidhaahdeen axaadiitan amarka waxaa ku jira dadka wariyay abu hurayra talq ibni caliyina islaamkiisu waa mutaqadim oo qadiim weeye abu hurayra aswatu khaybar buu yimid oo u dambeeyey kana waaga dambe uu yimid uu maqlay waana masala khilaafiyo taa naski ma lagu ictibaari karaa usuuliyiintu ay isku hayaan laakiin cinda almadaayiq markay ciriiri gasha nin walba isagoo halkaas wax ka daydaya waan arki intaa isku soo ururiyo taabashadii weysada way jebisaa halkaasay fuqahada shaaficiyada lama waana masala khilaafiya culamada raxmatullahi caleyh bibaطni kafin farji bashar marka la taabto bibaطni kafin gacanta calaa casha lagu taabto sababta ay fuqahada shaaficiyadu u yidhaahdeen baطnulkafi ay taabashadii ugu qaydeen anugu daliil cad uma helin laakiin qaar baa waxay meelaha qaarkood ku sheegeen mutaakhiriinta lafdiga idaa afdaa axadukum biyadihi lafdiga afdaa bay luqawiyiintu qaarkood sheegeen bay leeyihiin in aslan calaa casha looga jeedo haddii kutubta luqada loo noqda jamaahiirtooduna ma kala qaarin afdaaduma calaa casha mise waa dhinaca kale iyagu laakiin waxa wey calaa casha baa ku taabatay intan madow halkii ninkii ugu yar dhawaayeen xasuusta waxaa weeye wuxuu yidhi gacantu waa laba horta taabashada laga hadlaya aan isla meel dhigna gacanta inay tahay waa gacanta sax oo biyadii xadiidkaa yidhi taabashoo dhanna inaynan ahaynna waxaa laga yaabaa dakarkaagu bowdyahaaga inuu taabto walaa yubtiluun wudua ijmaacan ha gacanta weeye waxay dhaheen gacantu waa laba midab in cad iyo in madow inta madow jirkii kale midabka dadka maxay dhaantaa bay idhahdeen waxba kama duwana midabkaa ku tafriiqinaynaa bay dhaheen mawlicud madaayiq weeye iyadana waxaa timid qaacidai shariicada haydoo ka midabku waa awsaafta iyo cilalka dardigaa weeye awsaaf sharcigeenu axkaamba midabkuma sareeyo weli axkaam madowga iyo cadaanka u kala duwan maqasheen labada walaalahee midna cadyahe midna madowyahe laba xugun may kala qaataan ma shareicadu axkaamta waan cad tahay iyo waa madow yahay iyo alwaanta iyo midabada wax badan kuma salayso nooc tafdiila waa laga yaabaa kafankii iyo dhar la xiranaya alwaanta inay timaado laakiin wax asala ma aha calaa kulli xaal meelahaas bay wax ka daydayeen intaan xasuusta ninkii arko inaad noo keento waa finaan lahayd oo wax daliil ama muctamad weynoo la cuskan karo masaladaun calaa kulli xaal masale khilaafiya weeye wejka madhabku sidaasay u daliishadeen raxmat ullaahi calayhim waktira waxaa la doortay waa masalada saddexaad masaladii labaad istifnihii iyo muujibaati wudu markaad ka soo baxda baabkeennan masalada saddexaad waktira waxaa la doortay cinda anawawiyi wa jamaaca alwuduu'u baa la doortay in la weysaysto min aklin cunitaan lilaxmi ljusri hilibgeel la cuno hilibgeel haddii la cuno in laga weysaystana imaamu nawowi iyo rag lamidaa doortay ama fii sharxi muslim ama fii majmuuc sharxi muhadab ama rawdatu aalibiina wa cumdat lmuftiina saddexdaa kitaabba wuxuu ku rajaxay inay tahay in laga weysaysto jamaaca muxaqiqiinta shaaficiyada qaarkoodna way qabaan laakiin ka madhab ahaan waa daciif walidaalika masaa'ilka ikhtiyaaraadka nawowi waxaa la yidhahdaa uu la keliyoobay akarkoodu waa daciif madhaban qawiyun daliilan daliilka nusuusta kitaabka sunnada madhabkaasaa raajixa tanaa ka mida isaga laftiisu waa sheego fi lmajmuuc wuxuu ku leeyahay haadaa wain shadda madhaban madhab ahaan shaadba ha noqotee fa huwa qawiyun daliilan daliilka marka loo noqdiyada xoog badan lisixati xadiiayni fiihi laba xadiid baana ku asaxday oo nabigaa waxaa li rasuulka ilaahayow anatawada'u min luxuumi lghanaa'ibili hilibka geela ma ka weysaysanaa markaasuu hi nacam haa anatawada'u min luxuumi lghanami ariga hilibkiisa ma ka weysaysanaa isaga markaasuu hi maya riwaayad qaarkoodna inshita ad aragta adiga kuu xidhanta hilibka geela marna wuu amray oo wuxuu yidhi twada'uu min luxuumi اlibili walaa tawada'uu min luxuumi اlghanami ari hilibkii ha ka weysaysanina laakiin geela hilibkiisa ka weysaysta labadaa xadiid hadday si cad uga asixeen sal slam na wuxuu leeyay lisixati xadiiayni fiihi saasaa daliil ahaan xoog badan laakiin madhab ahaan qowlkaa in la doortay waa shaaba waa daciif buu ku leeyay fi majmuuc saas imamu naw raxima allahu tacaala fi lmajmuuci ku yiri iyada fuqahaada shaaficiyadu waxay yidhahdeen xadiidtaasi waa mansuuka oo waa la nasakhay oo xadiidkii jaabir iyo abu daawuud iyo keyrkii wariyeen baa nasakhayoo kaana aakhiru اlamrayni tarku lwuduu'i mimaa masat innaaru wixii dab taabtay in laga weysaysto aakhir amreyn nabi waxaa u dambeeyey inaanu ka weysaysanin waxaa la yidhi mas'aladaasi laba arrimoodba shaaficiyada waa kaga soo noqdeen waxay warnamaya xanafiyada isay jirteen wejgood dariiqood baan qaadeen maxaa dariiqii xanafiyada maantuna aad ku ceebeyn jirteen u haysateen idin geliyey oo muxuu ahaa xadiidka taakhiru lamreyn mimaa masat innaaru waa caam hilibka geeluna waa khaas kaba soo qaadka ajaabirin u dambeeyey haddii khaasku mutaqadim yahay caamkuna mutaakhir yahay xanafiyaa qabta inuu nasakhayo idinkuma qabtaan madhab ahaan seedaa lagu nasakhdeen caamkan mutaakhirka ah khaas mutaqadima seeda ugu nasakhdeen arbaan arbaan arbaan arbaan baa ka dhacday madaxoqasho masaladaa waa xoogay saa darteed buu nawowi u yidhi daliilka qawow xagu inaga jiraa masalo labaadna waxaa la yidhi waa la ydinku haystaa addacwa akhasu min addaliili dacwa acamu min adaliili waxaad daliilkaad keenteen iyo hilibka geela u daliishateen isma qaban karaan hilibka kale wixii dab la saaray buu yidhi isagoo cayriina hilib geel ninka cuna ka waran haddii isagoo cayriin aba la cuno waysada ma jebinayaan ka weysaystani maxaa mucaarib ku ah xadiidka soo ma aha mimaa masat inaaru buu yidhi kii dabtaata xagga naga dhig kaan dab taabanna hilibka geela waa la cuni karaa qaybo kamid isagoon dab taaban sooma kuruska qayb baa lagala dhexbaxaa aduu haddaad hilib geel haysato wax dabna aada weydaba maxaad samayn maxaad samayn odin iska cun sooma haddii daas ku qabato masalada afraad wuxuu yidhi wa maca yaqiini xadaثin aw طuhri إidaa طaraa shakun bididihi camil yaqiinahu wasaabiqu idaa jahil idaa juhil ضد mا qبل يقين حayثu lm يuعlم بشhayءi فالوضوء ملتزم halkan مؤلفku saddex masأaluu kaga hadlay oo تashaaبه ka dhexeeya saddexda masأalo waxaa weeye qaacidadu way ka farcamaan alيaqiinu laa yaزuل bالshak haddaad weysadii iyo weysadii jabtay aada kala garan weydo oo shaki yimaada maxaad samayn shakigaa saddex suuruu yeelan karaa marka koowaad waad is-ogeyd oad hubtaa inaad weyse qabtay ama aadan weyse lahayn adoo weyse qab isku ogaabaad ka shakiday weysadii inay kaa jabtay iyo in kale ama adoo is-ogaa inaad suuli iyo waxgasho weyse kaa jabtay baad ka shakiday war ma weysaysatay mise maadan weysaysanin halkaa waxaa yaalla yaqiin iyo shaki yaqiin mid baad hubtaa weyse ama weyse la-aan ahaa uhur iyo xadad mid ahaa laakiin waxaad ka shakisan tahay kii kale alyaqiinu laa yazuulu bishaki kaad hubtay baad ku ekaan waad ishubtaa inay weyse kaa jabtay oo suuliya cazakum ullahu gashay markaad soo baxday inaad weysaysatay in kalead ka shakisan tahay haddii qofku ka shakiya shayga inuu sameeyo inuu samaynin falasl anahu lan ya lam yafcala inuusan samayn baa asala maada weyse qabtida weysayso inaad weyse qabtaad ogeyd waad hubtaa waxaad ka shakiday nih weysadii makaa jabtay mise kaama jabin kaama jabina weysada ada wado alyaqiinu laa yazuulu bishak asal ahaa diidka abi hurayra inagu ala slam rasuulka ilah salaad baan gallaa calooshaa ku yar dhaqaaqi waxaad ka shakiy wax makaa yimid gadaal neefiyo in kale shaki baa ku geli wuxuu yihi yuusan ka bixin salaada xataa yasmaca sawtan o yajida riixan ilaa uu xubsado wey ilaa ama dhawaqeeda uu maqlo ama ay usoo urto yaqiin ila aad gaarto ama ama ama shaki loogama taga yaqiintii suurada waa suurada koobaad suurada labaadi suurada koobaad waa masalada koobaad wuxuu wa maca yaqiini xadain adoo xada yaqiin u hubay aw uhurin inaad ahaaro qabtay baad yaqiin hubtay midkood baad hubtay idaa taraa hadduu soo dariyo gadaal kaga yimaada shakun shaki bididihi inaad samaysay ah ahaaraad isku hubtay waxaad ka shakiday inay kaa jabtay ama xadad baad isku hubtay oo waxaad shakiday inaad wey dahaaro qabatay camila wuxuu ku camalfalayaa yaqiinahu yaqiintiisii hore uu hubay buu halkii kasii wadanaya taa waa masalada koowaad suurada labaadi waxaa weeye wasaabiqun idaa juhila wasaabiqun koodii horeeyey yaqiin ahaa idaa juhila haddii laba garan waayo maxaa la samayn aniga waan ogahay inaan weysaystay inay weyse iga jabtayna waan hubaa kii horreeyeysa ma garanayo tahaaradaan aan hubo iyo xadadkan aan hubo mid horeeye garan maayo anigu waxaan hubaa maanta suulina waan galay waana weysaystay kee horeeyey ma garanayo kee dambeeyey ma garanayo ma kala garan waayo maxaan samayn su-aal baa kugu iman labadan aad ka shakisan tahay intaad halkan soo dhigto ka hor maxaad ahayd ma weyseqab baad labadooda ka hor isku ogeyd mise weyselaan baad isku ogeyd su-aashaas laba mid baad noqon inaad garato iyo iyada lafta inaad garan weydo adiga maanta waxaad hogtaa salaada subax baad weysiisatay waad hogtaa waad soo baxday intii ka dambaysay waxaad hubtaa inay weys inaad musqulna gashay weysiisatayna laakiin ma weysadaa horreysay oo musqushaa dambaysay mise musqushaa horreysay oo weysadaa dambaysay saamintee maanta barqanimadii waxaad fadhiisay baad garan laada waxaa lagu leeyahy xilligan barqadii inoo kaadi ka hor maxaad ahayd weyse qab baan isku ogaa waan weyse qabay saala socosaan u soo kacay bay ahayd iyo maya hurdaan ka soo kacay xadad iyo uhri mid baad yaqiinaysay soo maaha tan meesha intaad inoo dhigto tii ka horeysay wax ma ka xasuusataa haddii aad is-og tahay ka hor waxaad ahayd labadan aad ka shakisan tahay wixii ka horeeyey taa cagsi midkeedu aad ku camalfali saan saaka usoo kacay oou weysaystay masaajkaan joogay halkalaan maray laakiin intii ka dambaysay musqulna galay weysaystada ki horreeyey garan maayaa tihi weyse ma isku ogeyd ha kadib waad hubtaa weysadaa kadib waad hubtaa inay kaa jabtay ha inaad kadib weysaysatay weysadan dambe ka horeysay ka dambaysaa shakisan tahay ha xadad baa tahay way markii hore waxaad isku ogeyd inaadan weyse qabin kadib weysadaa kadib weysela'aanta inaad weysaysatay waad hubtaa xadadna waad hubtaa laakiin xadadkuna weysadan dambe ka horeeyey kadaba shakisan tahay ha waad weyse qabtaa tii horeed isku ogeyd ka duwan kol laba dhacday soo maha salaad subaxaad soo kacday weysaad isku ogeyn intii ka dambaysay warna kaa jabtay weysaysatayna inay jabtay tii waad hubtaa soomaa marka tii inay jabtay waad hubtaa laakiin kadib ma weysaysatay mise ka hor bay weysadan ahayd baad ka shakisan tahay inay kaa jabtay baad ka dhigi saas darteed muxuu yihi wasaabiqun koodii horeeyey tahaarada iyo xadadka idaa juhila haddii jaahil laga noqdoo la garan waayo khud waxaad qaadataa midda maa qabla yaqiinin labadan aada hubtay xadadkiiyo tahaaradeed kala horeyntooda garan la-dahay wixii ka horeeyey cagsigiisa iyo didkiisa taana waa suurada masalada labaad haddaan wixii ka horeeyeyba garan waaya iyaga koodii horeeyey inaan weysaystay weysana iga jabtay waan hubaa koodii horeeyeyna garan maayo hortood waxaan ahaana garan maayo see la yeeli xayu ay waxayu goortii lam yuclam aan la garanin bishayin waxbana say u kala horreeyena ma garanaysid wax kasii horreeyena ma garanaysid falwuduu'u weysadii multazamun waa la laazimo waa waajib inaad weysaysato de maxaa waajib ka dhigay iyadoo loo cuskaday koodii horreeyena ma garanayo wax kasii horreeyena ma garanayo aniga waxaa hayweydiinina wanaadow warna waa weysaysa marna waa iga jabtay maxaa sameeya ma kala garanayo kii horreeyey war maxaa ka horreeyey war waxaan wax kama garanayo maxaan sameeyaa orad weysayso wadi maxaan u weysaysan labadan maa mid ijtihaad iyo taxari maan sameeyo maxaa lagu yihi maasha maasha mawducu taxari maaha maxaad saa u yeelaan tahaaradow salaada shardi waa tahaara tahaaro inaad qabtana shaki baa ka jira saas darteed salaadii ahaaro yaqiina lagaa rabay ahaaradii asalku inaadan ahaaro qabin weeye inaad u ahaaro qaadatay salaadiina waad ka shakisan tahay ahaaro mashkuuk fiiha ah salaadu kuma asaxdo saas darteed alduduub ltazamu waa laazim غسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك inta soo hartay waa intii aada wada taqiineene iska waadixaadka ahayd oo ma dhib badna furuuduhu arkaanta weysadu ee furuud lwuduui oo masalada toddobaada kow anniyatu niyo weye inama alacmaalu binniyaati niyaduna awalu camalka inay muqaarin la noqotoy la xiriirsata weeye waqsil dhaq wajhaka wejigaagana dhaq oo wejigii in la dhaqo oo dhaqitaankii iyo biyihii la wada gaarsiiyo iyadana rukniga labaad weeye waqasluka inaad dhaqda alyadayni labada gacmood mac mirfaqika iyadoo xusulkuna uu ku jiro oo ilaadan ilamaraqayni ila maraafiqi la yihi bimacnaa maca weeye ilaadana bimacnaa intihaad ilgaayada bimacnaa maca waa ku timaadaa maca almirfiqayni wamasxu bacdi raasi madaxa qaar inaad masaxdo uma qsil dhaq wa cum wada gaarsii rijlayka labadaada lugood oo maca kacabayka anqowyadaaduna ay la socdaan iyo watartiibu in la kala hormariyo intaana waa masalada toddobaadoo furuud iyo arkaanu wudu ah niyadu waa xadiidka asal u ah afartan kalena waxaa asal u ah aayadda idaa qumtum ila asalaati fasiluu wujuuhakum wasil wajhaka wey waaydiikum ila lmaraafiqi wasil wagasluka lyadayni mac mirfaqika wey wamsaxuu biru'uusikum madaxii in la masaxo wey madaxa haddii la masaxana waarjulakum ila lkacbayni intaa wey intuu kuu sheegay marka waa intii arkaanul weysadae wejigii iyo gacmihii iyo madaxii la masaxayay iyo lugihii afartaasi waa aayadda niyadduna waa xadiidkii cumar ee saxiixaa saxiixa ku yidlay inama alacmaalu binniyaati shantaa saasaa loo daliishaday keliya masalada wax ka tilmaan u baahane waxaa weeye keliya wamasxu bacdi ra'si madaxii qaar ka mida in la masaxo bacdaase waxay u daliishadeen wamsaxuu biru'uusikum ay bibacdi ru'uusikum madaxiina qaar ka mida walow bacdu macaani badan ay ku timaado shaaficiyada haddii la yihi maxaad bacda macaanida faraha badan ay leedahay bacdiga kaga tabciidka kaga doorateen waxay yidhaahdeen xujiya daliil baanu haysanaa in tabciid looga jeedo waxay xadidka imaam muslim wariyey mugiirata bni shucba radia allahu canhu ardaahu nabigu markii uu xaajada u baxay waxaan tegay khufeynka inaan ka siibo u dhihi jira waxaa ka mid ahaa famasaxa binaasiyati siyatihi wa cala alcimaamati wuxuu nabigu masaxay intan fooda ana waa mariyey inta kalena cimaamaduu ka dhammaystire kor ka mariyey waxay yidhaahdeen intaa waxay ku tustay madaxii madaxa ahaa ee timaha ahaa qayb yar buu nabigu ka masaxay faktafaa bidaalika inta kale cumaamada dusheeda la mariyeyna min baabi naafila wasunna weeyaan ka fahanay bay yihahdeen hadda wamsaxuu biru'uusikum laka la yihi nabiguna inta fooda keliya uu masaxay bimacnaa bacdi ru'uusikum baan halkaa anagu ka qaadanay bay yidhaahdeen halkaa way halka ay ka qaateen fuqahada shaaficiyadu marka la isku daray aayadda iyo xadiidka culamada qaar ba waxay leeyihiin biru'uusikum gacmihiina ku masaxa madaxiina masaxa mariya weeye gobol ka mida aayaddu ma tilmaamin axaadiidta nabigana calayi isalaatu wasalaam laba xaala midunbuu ahaan jiray dhammaan axaadiidta weysadaysii tilmaantay ima madaxiisu inuu bannaan yahay oo u hor iyo gadaalba mariyo oo gaadhsiiyo lama hayo isagoo madaxiisu bannaan yahay oo qayb intuu masaxa qaybta kale iska daaya xaaladda labaad wuxuu ahaan jiray in madaxiisa cumaamadiiyo wax ku duuban yahay lugahaba waa la masaxaa markay wax ku duuban yihiin ee sokisida iyo khufeynka ay qabaane kanna booskii madaxa waxaa ugu jira cimaamadda intuu wax qayb ka gaarsiiyo buu inta kalena korka ka masixi jiray imaa inuu toos u masaxo wa imaa fowqa alcimaamati inuu masaxo maahane lama hayo isagoo ama bannaan oo qayb masaxoo iska daayey ama cimaamad qaboo qayb masaxoo iska daayey lama hayay dheheen marka waa laiska wada dayn karaa sunadii nabigii iyo hadyigii weysada uu dadka barayba ka mid maaha halkaasay culimmada kalena istaageen adugu warka murtidiisii haddaad rabta inaan salaadaada lagugu dhigdhigin oo lagu qabsanin madaxaaga wada masax sunnada nabigu sidaasay u badan tahay sala allahu alayh alihi wasalam intaan arkay labada lugoodna macal kacbayni hala dhaqo isla tii aayaddu sheegtay weeye watartiibu in la kala hormariyo in la kala hormariya labaa loo xujaa loo daliishaday midna waa nas caama midna waa qaacida caama mid waa qaacida caama waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii cibaadada baabu tawqiif buu ka dhigay oo cibaadada caqliga iyo sida kula quman loolama dhaqmo weligiina weysada isagoon kala hormarinin oo sidaa wejiga intuu ka soo bilaaba lugaha ku dhammaynin lama arag waa cibaado asalkeedu daliil u baahan qofkii yidhaahda sidii nabigu u sameeyey si aan ahayn bay ku asixi daliil baa laga rabaa cibaadaduna asalka nabiga in looga daydo oo dariiqiisii la raaco wey nabiguna calayi salaam markii la weydiiyey cibaado cibaadaadka ka mid ah oo nusuustu ay soo kala hormarisay laakiin shartu tartiib ayna daahirka nas ku faa'iideyneynin buu hadal caama yidhi waxaa la yidhi safiya marwo keen ka bilownaa sacyiga markaasuu wuxuu yidhi ilaahay sooma dhihin asafaa walmarwata lafdiga safaa lasoo horreysiiyey ibda-uu bimaa bada'a allaahu bihi tii alla ku bilaabay ku bilaaba buu yidhi qur-aankana ilaahay weysada wuxuu ku yidhi fasiluu wujuuhakum baa laga bilaabay wa aydiyakum baa lagu xejisiiyey wamsaxuu biru-uusikum baa lagu xejisiiyey wa arjulakum min alkacbayn xarafka waawga way caatifka la isugu xiray asafaa walmarwatana waa weeye ibda-uu bimaa bada-a allaahu bihi baa daliil ti ilahay ku bilaabay ku bilaaba haddii aadna tidhaahdaan bay yidhahdeen xadiidkaasi safiya marwuhu ka hadlaya weyse maxaa keenay waxaa la yidhaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababi sababtuu ku yimid inay gaar ahayd waxba kama bedasho lafdiga nabigu yihi hadduu caam yahay ereyga nabigu yihi ibda-uu min asafaa ma dhihin sababtuu u yihi ibda-uu bima bada allahu bi wuxuuna barayey waxyaabaha cibaadaadka lafdigooda ilaahay qur-aanka ku tartiibiyey si uu kala horreysiyey u raaca isna ficilkiisii baa caddeynoo sidaasuu u raacay ibda-uu bima bada allahu bihi walcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab bay yihahdeen uma lahu lilwuduui weysadii waxay leedahay shuruuun shuruud bay leedahay khamsatun shan ah shanta ka koobaadi tahuuru maain biyo tahuura inay jiraan weeye oo biyihii iyaguna daahirka waxna dahirinayay in la isticmaala weye oo biyo nijaasa iyo biyo mustacmal ah biyo daahiroon tahuur ahayn oo midabkoodu daahiraad bedeleen midna looma isticmaali karo taana intaan ogahay waa jamaahiiru ahlilcilmi laakiin xanafiyada wax ka duwan qabo markaan fiqiga soo bilaabaynay muqadimadii aan fiqiga kasoo samaynay madaahibtii iyo tacasubkoodii waa kaan sheegnay nin fuqahada shaaficiyadahay intuu biyo kacab biyo kale ku weysaystay wixii uu salaada ku sameeyey salaad xanafiye wataa marka ulahaa marka waagaa kasoo sheekeynay ictiraad u noqon kartaa shardiga labaadi wa kownuhu inuu yahay qofka weysaysanaya mumayizan qof wax kala garanaya waa inuu yahay hadduusan caqli iyo waxu kala gartaba lahayn qasadkii niyaduba kama asixi karo ilmaha sabigeen weyse gaarin tamyiiz gaarin dee weysadii waxba kama asixi karto nin waalano majnuuna hadduu weysaystana waxba ka asixi mayso isagoo qayilsanna weysadiisu ma asaxdo caqliba malaha majnuun waalan nin khamri soo cabay oo daroogaysanna weyse kama asaxdo nin xashiishad dhuuqayna weyse kama asaxdo caqligu waa inuu jooga tamyiiftuna asalku waa caqligay u tahay walidaalika waxay yidhahdeen fuqahadu sabigi iyo majnuunka haddii xaj lala xirto kacbadii tawaafkeediina weyse la rabo weysayse isaga ma la dhihi maya qofkii weylaahay mukalafkaa u weysayn baa la yidhi markaad daba xoogay qayilsantao waxoogay marqaansan tahay islaanta ku weysaysa salaad si kaaga saxiiba garan maayo wa musliman waa inuu muslim yahay waayo gaalka cibaado kama asaxda weysaduna waa cibaada imaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu bilaahi kufrigaa maanic min alqabuuli ah marka weysadan kama asixi maysa bay yihahdeen gaal hortaasoo islaama waa shardiga saddexaad shardiga afraadi wa cadamulmaanici wax reebaya waa inaanu jirin min wusuuli maayin biyuhu inay gaaraan ilaa basharati lmaqsuuli kii la dhaqayay jirkiisa inay gaaraan wax ka celinaya waa inuuna jirin jirkaaga biyihii xubnaha la dhaqo oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha ah waa inaanay jirin wax biyuhu jirka inay gaaraan ka celinaya haddii uu wax ka sokeeyo biyihii jirka ka celinaya weysadaasi ma asaxayso saas darteed gabdhuhu kow waa inay ogaadaan waxyaabahan ay ku xaragoodaan ee cidiyaha la marsada ee qolofta ah ee qaadma waxyaabaha la marsada waa laba qaybood qaybna sida cillaankiibay gashaa cidida taasi dhib ma laha qaybna waa lakab iyo qolof dul saaran oo lagu xaragoodo xilliyada ay fasaxa yihiin ha ku ekaato laakiin markii weyse la soo gaaro waa inay fujiyaan haddii kale weysada ay salaada asixi maayaan waxaa dhici karta waxani wax shamac iyo wax kaaga dhagay inuu yahay oo kaa hor istaago waxaa dhici karta subag iyo xayd inay kaaga qallaleen baa dhici karta gaam iyo koollaa kaaga dhegtay waxaas horta waa inaad xoqdood ka saartaa jirkii waa inay biyuhu gaaraan jirka dhaq baa lagu yiri wax ka koreeya biyuhu hadduu maraan jirkiina hoosta ku jirka ahaan ha ingegnaado lama ogola saas darteed waa cadamulmaanici wax reebaya waa inuusan jirin min wusuuli maayin biyo inay gaaraan ilaa basha basharati lmaqsuuli ka la dhaqaya jirkiisa wax ka hor istaagaya waa inuu jirin shardiga shanaadi dadkao dhan maaha waa dad khaasa wayadkhulu waqtu waqtigu waa inuu soo galaa lidaa'imi alxadai qofka xadadkiisa uu daa'imka yahay shantii wataa qofka xadadka daa'imka ah ama kaadidu aynan ka istaagin ama gabadha istixaadada iyo dhiig furanku qabta ama qofka imtidnaafi aynan ka istaagin ama salasulmaniyi qaba markii waktigii salaadu soo galay uu tukanayo ayuu weysaysan karaa asalkuna xadiidkii istixaadada u aho nabigu uu yihi watawadaii likulli salaatin salaad kastaba u weysayso marka aada tukanayso saas darteed salaada markay soo gasho waa inay weysaystaan talabaad ay ku cilayaan waxaa weeye waxani waa weysada wax jebiya daruuro darteed baa lagugu ogolaaday intaad salaada tukanayso wadaruuratu tuqadaru biqadariha barqadii baan iska soo weysaysan kaadiduna hayska qulqusha lama ogola daruuro ma jirto weysada xilliga aad u weysaysato xilligaad salaada gelaysa weysayso intaad salaada ku jirtunbay weysadaa kuu jirtaa salaada iyo sunadeeda markaad dhamaysana weysadaa ka kac wey qadru daruura adaruuratu tuqadaru biqadariha baad ku ekeen masale ziyaaduu sheegay wuxuu hi wacadda araaficiyu alimaam cabdilkariim araafici wuxuu ku tiriyey minhaa min ashuruui shuruuda weysada rafca alkhabas najaasada horta in laga daahiriyo la nadiifiyo xubinka weysada haddii ay ku taallo hadday gacanta najaaso kaaga taallo hal dhaqitaana wuxuu yihi weysadii iyo najaasadii isuma qumi kara hal mar horta dhaqitaanka hore najaasada dhaq ka labaad baa weyse kuwa walmuctamadu fi lmadhabi waxaa weeye halkaa mar haddii ay najaasadiina zuuliso gacantiina wada gaarto najaasadiina zuushay weysadiina way ku asaxaysaa weeye madhabku saa darteed buu magacaabay ninka tiriyeyo wacada raaficiyu wuu tiriyey minhaa min ashuruuti lwuduui rafca alkhabasi najaasada horta in la iska daahiriyo ku daray halkaasa ku dayna wallahu aclam oo sunankii weysadaa bilaaban subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka waatuub ilayk